waa cegaagcom barta internetka ee cegaagcom dhegaystayaal waxaa maanta noo suura gashay ama aan fursad u helnay in aanu dood cilmiyeed idiin soo gudbino dood cilmiyeeddan waxaa ka qayb qaadan doona laba aqoon yahay oo u kala khibrad u leh arrimaha xagga siyaasadda iyo arrimaha xagga waxbarashada labadan aqoon yahayn oo kasoo kasoo jeeda gobolada s s c waxaa magacyadooda la kala yidhahdaa axmed cabdicasiis warsame oo oo ah oo shakhsi isagu aqoonyahan isagu khibrad u leh xagga culunta siyaasadda iyo jamaal xaaji cali oo isaga ku takhasusay dhinaca waxbarashada haddaba dhegaystayaal waraysigii waa kan ee dhegaysi wanaagsan ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa waxa uu ku yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun war haddaydan waxba garanaynin dadka wax yaqaano weydiiya haddaba baryahan sida aad la socotaan dhegaystayaal waxaa jiray dood aada u kulul oo dhex marasay maamulka somalilan kaas oo ay keentay ama xiisadaas oo ay abuurtay manhajka dugsiyada waxbarashada dugsiga hoose dhexe oo laga saaray dagaaladii jabhaddii snm ee la gashay maamulkii dhexe ee soomaaliya haddaba waa kan dhegaysiga kusoo dhawaada axmed iyo jamaal habeen wanaagsan habeen wanaagsan xuseen habeen wanaagsan xuseen haddaan ku hormaro dhinaca siyaasadda axmedow maxaad u aragtaa adigu arrintan manhajka ee xiisada ballaaran ka keentay maamulka somalilan
waa maaragtay sida aada u sheegtayba arrintaasi waxay abuurtay xiisad weyn bay abuurtay gaar ahaan maamulka maaragtay somalilan dhexdiisa sida aan la soconno waxa maaragtay arrinta ugu weyn ee laisku haysto ama hadda manhajka laga saaray waxa weeye waa taariikhdii ururkii snmta maaragtay kaasoo la dagaalamayay dawladda maaragtay dhexe ee soomaaliya dadka maaragtay berigii hore ee maaragtay manhajkooda ay ku dareenna maaragtay waxay ahayd yani mid maaragtay ay rabaan inay yaan maaragtay gooni isutaagooda ama arkayeen inay waxtar ama markaa dadka maaragtay daayarta ee soo koraysa maaragtay lagu abuuro inuu wax maaragtay somalilan la yahdo oo soomaalida kale inteeda ka baxay dhibaato badanna lasoo gaadhsiiyey halgan iyo xornimana usoo maray sidaa daraaddeed waxyaabaha lagu dhigi jiray iskuullada wax kamid ahaa taariikhdii maaragtay dad maarata iyagu marka ay ula baxeen oo dadkii maaragtay ciidamaha soo dagaalamay dhinaca kale markaad eegtid maaragtay soomaaliyeed gaar ahaan gobolada waqooyi gobolada maaragtay iyo sanag iyo kamid waxaa jamacadda s n m looga arkayay mid maaragtay qabiil ku dhisan oo ka qayb qaadatay dagaaladii sokeeye dug badanna ka geysatay dhulka gaar ahaan marka waxay ahayd laba fikradooda kala duwan sida aad dee la socotaan waxa weeye markaas un maamulkaas maarata somaliland dee maamul un dadka ugaara un buu ahaa marka iyagaa maaragtay taariikhda saa ugu darsaday hadda hadday wax ka bedeleenna maaragtay waa runtii waa tallaabo maaragtay ugu ammaano mudan dadka bedelay waayo waxay aakhirkii u muuqataa inay garowsadeen in ay waxaas ahayd wax khalada in waxaasoo kale maaragtay waxbarasho lagu daro ama gaar ahaan dad yaryar loo dhigo taasoo cadaawad iyo maaragtay kala fogaan bulshada soomaaliyed dhexdeeda maaragtay ku abuureysa marka waxaan odhan karnaa waa tallaabo maaragtay horumar leh sidaa daraaddeedna maaragtay anfacaysaa iyaga dhexdooda anfacaysaa dadka kale soomaaliyeedna dee maaragtay kolley maaragtay waxay muujinaysa maaragtay laftigooda ay garowsadeen maaragtay yaabii khaladka horoo dhacay taas kolley saasaan u arkaa anugu jamaal dhinace dhinaca waxbarashada maxaad u aragtaa in ay saameyn ku yeelan karto arrintani ardayda soo koraysa
xasen waa mahadsan tahay sidaa horta axmed u sheegay aniguna waa soo dhaweynayaa qof kasta oo aqoon-yahana ama fahmi karaa meesha dadku ay ka abaabaan ama ay ka koraan inay tahay maskaxda iyo waxbarashada taasoo u baahan marka carruurtu ay yaryar tahay waa weel waa quraarad oo kale koob quraarada oo kale weeye qalbigoodu iyo markaa dee wax lagu shubo wax aan ayn qaadi karin ama wax wax u dhimaya koritaankooda xagga maskaxda waxaa laga yaabaa inay maaragtay xagga waxbarashada ay dhaawacdo oo qofkii ay confusion iyo waxa ku rido haddiise aan taariikhda wax yar dib ugu laabto manhajka historically manhajka dood badan ayaa ka socotay si dowladda dhexe ay u burburtay ee soomaaliya maamulka somalilandna uu goostay inuu sheegay caalamka inuu isagu inteedii kale sida aad la socoto waxaa ya ama daabaca manhajka ama wixii barashada ku saabsan sidii ay dawladda u burburtay maadaama dawladda dhexe ayn jirin waxaa kaba weliba inta badan lacagta bixiya labada hay-adood ee kale ah unesco iyo unicef unicef waxay qaabilsan tahay ilaa dugsiga dhexe wixii ka hooseeyay waxay siisaa qalabka iyo naariska ay macalimiinta ka caawiso unescona waxay kabtaa qaar shaharka macalimiinta iyo manhajka qaabilsanta marka markii la isugu tegay two thousand fivekii magaalada nairobi oo muddo badan lagala laga wada hadlay oo khubaro badan oo xagga manhajka ku xeel dheer la casuumay meel kasta la isaga yimi somaliland waa lagu casuumay way ka hadleen waxayna ku adkaysteen in manhajka maaragtay loogu daabaco dee sida somaliland loo afurufalgareeyo ama loo saxo sidan uu imika yahay laakiin taa waxaa ka yimi horimaad badan baa ka yimi technicality badan baa ka hor yimi oo taa ka hor imanaya oo sida matalan dawladdan hay-addan daawacaysa waa hay-ad u n ta oo united nationka iyaduna united nationkuna dee iminka ma aqoonsano somaliland marka somaliland waxaa lagu qanciyey in wixii manhaja ayan iyagu tixgelin gaara siinayn ama ayan ku dhigayn wax gaarkaa manhajkii fasalada shanaad iyo sideedaad ee loogu talagalay sida inteedii kale marka horta arrinkan waxaa qalinka lagu dhuftay labadii kun iyo shantii laakiin weliba tixgelin weyn baa la siiyey maamulka somaliland kaasoo uu aada maaragtay halgankeeda u lahaa wasiirka waxbarashada xasan maxamed warsame xasan garweyne oo aada ugu dadaalay bal in waxuun maaragtay loogu qoro oo aqoonsi ah waata keentay markaa in wasaaradda waxbarashada somaliland duuga loo loogu daabaco jildiga xaggiisa kore marka saasuu ahaa oo waa wax maaragtay ka yimid dibadda iminkana waxa weeye haddii dee iminka somaliland iminka ay iyadu isku filan tahay waa iskuulladeeda iyo manhajkeeda iyo waxeeda oo dhan iminka haddii ay dawladda dhexe kabayso waxa weeye dee waxay xaq u yeelan karaan marka iyagu waxay doonaan inay qoraan laakiin maadaama iminka soomaalida oo dhani meel kastaa joogtay ay iminka dhaqaalaheeda iyo siyaasadeedii iyo barashadeediiba ay ku xidhan tahay dawlado shisheeye ama hay-ado kale qasab waxay ku tahay in marka ay raacaan wixii loo soo jeediyo marka anigu saasaan u arkaa in waxaan uusan ahayn manhajkani ma manhaj ay jeebada kala soo baxday iminka xukuumaddan somaliland iminka haysta ee uu yahay wax kafirsan waaya oo laga maarmi waayey oo la qaatay waayo in afartan kun oo ardayhi ay waxbarasho waayaan iyo dee in in dee waxbarasho ay helaan waxaa la door biday inay waxbarasho helaan haddii aan u arko manhajkan laga saaray fasalka sideedaad taariikhda s n m ta waxaan filayaa wax maaragtay macquul ah waayo dee dagaalkii ka dhacay gobolada waqooyi badda s n m iyo dhex mari dawladii dhex waxay ahayd kacdoon shacab laakiin taariikh halganahoo dee layska tuuray gumaysi ma ahayn waxay kacdoon shacab oo qabiil ku kooban taana waxa weeye meel walba way ka dhacday oo s s d f baa jirtay oo qabiil keligii ahaa u s c baa jiray oo qabiil keligii ahaa dee intiiba hadda waa kuwa maaragtay waa socdo oo midoobay oo waa laga bogsaday mar haddii wixii mucaaradka lagu ahaa uu ahaa dowladdii dhexe dowladdii dhexena ay burburtayba maantana kuwa somaliland ka ah madaxdaba ay yihiinba dee kuwii dowladdii dhexe u shaqaynayay wax macno oo ay samaynayaan markaa ma jirto macnoon shacab oo dowladdiisa ku in imika in la qoro oo la yidhaaho lagu soo daro burburkii waxyaalihii burburiyey dowladda dhexe ee soomaliya in lagu soo daro mooyaane dee in taariikh laga dhigo oo la yidhaaho waxaasaa dhacay anigu ma qabo axmedow maxay kusoo kordhin kartaa gobolada s s c maadaama ay haatan maamulka somalilan ay si buuxda ula wareegeen gacan ku-haynta magaalada laascaanood oo iyo nawaaxigeeda laascaanood oo ah caasimada gobolada s s c siyaasad ahaan maxay kusoo kordhin kartaa manhajkan jabhaddii s n m laga saaray dagaaladii jabhaddii s n m in laga saaro manhajka maamulka somalilan maxay kusoo kordhin kartaa siyaasad ahaan goboladan
horta marka ugu horeysa dee manaahijta laga hadlayo waxay maaragtay gaar u ahayd gobolada waqooyi galbeed goboladan maaragtay laascaanood iyo goboladan kale ee nawaaxigeedana marna kama u jirin manhajkaasi lagamana dhigi jirin lagamana aqoonsanayn hadda maadaama uu maamulka maaragtay somaliland uu maanta iyo maaragtay dad taageersan ay gacanta ku hayaan qaybo muhiim oo kamid a goboladaas gaar ahaan laascaanood waxa weeye saamaynta ay ku yeelanaysaa de bal marka ugu horeysa dadka dhulka degani ma qabaan fikirka ah in maaragtay s n m oo kale maaragtay taariikh manaahij wax lagu dhigi karo ama dhulkaa ka socon karta ay tahay waxaana u muuqataa oo qeybta ugu muhiimsan oo yaabaha looga saaray ayay umuuqataa inay kamid tahay oo la yidhi war dee manaahij ee maarata dad gaara lahaaye iyo taariikh dad gaara lahaa dad aan aqoonsanayn ama u arkaba inay ahayd maaragtay taariikh madow oo maaragtay ama iyaga lagula dagaalamayay ma jabhad iyagaba maaragtay dhulkooda dadkooda dhibaato ugeysatay maanta suuragal ma aha inta la tago asxaaroo kale lagu dhigi karo oo arday loo dhigi karo la aqbali maayo marka waxyaabaha waxay kamid tahay waxyaabaha keenay in manhajkaa laga saaro oo dib maarata arrintaa loo looga saaro si kastaba ha noqotee maaragtay ama ha laga saaro u malayn maayo maaragtay inay noqon doon manhajka waxbarashada somaliland mid ka xirgala dhulka dadku u diyaar ba u yihiin ma maaragtay inay wax maaragtay bartaan manaahijta marka se dhinaca kale laga eego dee waa wax maaragtay wanaagsan oo haddiiba maaragtay wixii maaragtay dadku ay isku daya inay isaan iyagu oo taariikhda khaladka ay meesha ka saaraan guud ahaan maaragtay ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaanba iyagaba waa wax maaragtay positive oo u wanaagsan weeye marka waad odhan kartaa waa wax maaragtay dhinaca wanaagga maarata tallaabo loo qaaday laakiin lama joogo kolley wakti hadda la yidhaahdo maaragtay saameyn weyn bay ku yeelanaysaa goboladaas oo maaragtay waa laga dhigi doonaa manaahirta waxbada kale la xidhiidha jamaal su-aasha aan ku weydiinaya waxay tahay manhajkan ama in guud ahaanba manhajkii soomaaliya maadaama aad ahayd macalin soomaaliyana aa wax kusoo baratay dibadahana aa wax ku baratay manhaj ahaan manhajkan ma loo baahan yahay in manhaj cusubba la qoro oo la bedelo manhajkii hore ee dowladdii soomaaliya isticmaali jirtay waagii ee dowladdii dhexe dhisnayd
xuseen waa mahadsan tahay horta manhajkii aan wax kusoo baranay wuxuu ahaa manhaj mahbadnaa ee soo mara dalka waayo waxaa isugu isugu tegay aqoon-yahanadii soomaaliyeed oo dhan ee aniga wax ku bartay kii iyo waqooyiga wax ku bartay intiiba way isugu tageen oo khubaro la dejiyeyba gaar ahaan markii af soomaaliga la qoray taa waxaa dheer imika wax sidii ay u dhalatay dowladdii soomaaliya kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii laga soo bilaabo ilaa burburkeedii wasaaradda waxbarashada waxaa gacanta ku hayay oo digo u ahaa hadduu manhaj noqon lahaa hadduu waxbarashada dadba noqon lahaa dii uu noqon lahaa meelaha muhiimkaa waxaa budigo u ahaa oo gacanta inta badan ku hayn jiray khubare kasoo jeeda weliba gobolada waqooyi haddaan wax ka xusuustana waxaa kamid ahaa oo muddo badan hayay xafiiska manaahijta salaabaan maxamuud aadan oo imika guddoomiyaha guurtida somaliland cabdi timir baa kamid ahaa ofsiyaa kamid ahaa waxaa kamid ahaa bahay kuusama ogoliya waxaa kamid ahaa maxamed cabdi yare maxamed cabdi jaamac cumar awnof baa ka mid ahaa khubarada kale ee iyaguna xagga waxbarashada ama qorista af soomaaliga ka mid ahaa de waxaa ka mid ahaa axmed cala bakor baa ka mid ahaa muuse galaal baa ka mid ahaa maxamed xasan barraa ka mid ahaa awjaama cumar ciisa ka mid ahaa intaa nin oo aan idiin soo sheegay oo weliba aaba u wada yahay gedigood maxamuud axmed cali allahu naxariiste oo uu ka mid ahaa maxamed xasan aadan gahay maantood waxay kasoo jeedeen gobolada waqooyi marka dee taariikh kalaba male manhajka soomaaliya haddii marka imika wax lagu kordhiyo wax la wax laga bedelana waxa i t education la yidhaho dee lagu la casriyeeyo oo wixii maaragtay la nidaamiyo oo imika la waafajiyo wacyigan cusub iyo technolojiyadan cusub mooyaane manhajkeenii manhaj ka wanaagsanna ma jiro horeyna inooma soo marin dibna inooma soo mari maayo waayo wax taariikho inagaga maqnaa ma jirin haddaan xagga culumta siyaasadda oo hadda waxyaalaha la dee had iyo goor la bedelo ka mid a oo dhacdooyinka cusub lagu daro ka mid a dee ilaa taariikhdii axmed guri ilaa tii sayid maxamed cabdulla xasan ilaa tii halgankii xornimo doonka soomaaliya oo dhan tii waqooyi ama tii koonfureed intuba kacaankii markii dawladdu ay dhalatay dawladdii lixdankii ilaa kacaankii koob iyo labaatankii octoobar intaasoo dhan dee way ku jireen oo waa la dhigi jiray oo waxaana lagu dhigi jiray wixii ay qabteen had iyo goorna ardadu marka ay yaryar tahay waa udaxii berrito waa hogaamiyayaashii berrito had iyo goor waxaa loo tababaraa wax wanaagsan baa loo dhigaa wixii cadowgooda ana waa loo sheegaa ee markaa ay u arkaan inay ka digtoonaadaan weliba iyagana si waxaa loogu sheegaa dadban marka anigu waxaan u arkaa dee maaragtay in arrintan imika ka taagan manhajka somaliland in dad dadweynaha ku dhaqan gobolada inay u arkaan manhajkan inay manhajkoodii uu yahay kan imika halgankan s n m s n m ee hadda laleeyahay yaa lagu daray ee laga saarayna inuusan khusayn taariikhda soomaaliya uu ka khuseeyo uu maaragtay kacdoonkii shacabka ee gobolada waqooyi laakiin aan lagu dhigi karin waxbarasho oo arday cusub oo soomaaliya ah oo muslin ah in looga dhigo nin walaalkiisa oo ama abtigiisa ama adeerkiisa oo laba guri ay ku wada koreen in loo dhigo la yidhaha waa cadowgaagii oo wiil iyo abtigii la yidhaha midna waa mujaahid midna waa faqsh oo waa cadow iyo nacab waxaan u malaynayaa meeshaasi wax wanaag oo kasoo baxayaa ma jiraan ardayda intii hore loo dhigayna waxaan leeyahay waa in laga daba tago oo intayn jaamacadaha iyo gaadhin sare iyana dee waxbarashadii manhajkooda loo bedelo oo taariikhda madow ee loo sheegay in laga bedelo tan iminka nimanka garta ee iminka in laga saarana in la taageero oo waxaan u arkaa anigu ninka wasiirka ah xasan weyne iyo khubaradii uu kala tashaday ee iyagu aqoonta u leh sida gaarka ugu leh cilmiga manahista gaar ahaan culumta syniska in lagu ammaano oo lagu tixgeliyo waxaan maaragtay nasiib darro u arkaa in nin niman maaragtay baado waaweyn ka ah gobolada waqooyi oo kamid yahay amasiro inuu dhowr jeer ka hadlay arrinkaa uu kusoo celceliyey baahinta aan dhowr jeer ka akriyey inuu ka hadlayo weliba si xun uga hadlay dhaliilay kasaarada manhajka waxaan u arkaa arrinkaasi inuu yahay arrin maaragtay aan waafaqsanayn jiirka uu joogo amasiro waxaana laga yaabaa hadduu dee macalin ahaana nin dee kolley sheikha in dad wax u sheego mar hadduu dad wax u sheegayo intaa uu wacdi sheeginayo oo diinta fasirayo isagaa macallin ah marka nin macallin oo kale ah maanta dee isaga inuu uga horeeyo dadka kale oo uu wax caruurta koritaankoodii xagga garaadka wax u dhimaya inuu masaajid ka sheego inay dow tahay horta waa nasiib darro waxaana leeyahay haddii aadan siiro maaragtay arrinkaa inuu dib isugu noqdo oo uu ka bixiyo public apology ayaan anigu usoo jeedinayaa siyaasiyiinta kale sida madaxweyne ku-xigeenkii hore ee somaliland aadan xaaji macnaha xasan ciise jaamac iyo naayo waa niman siyaasiyiina waa niman maaragtay de dadweynaha kala iibsanaya marka ninka siyaasiga isagu wuxuu markaa maalintaa wixii maaragtay uu isagu leeyahay dan baa kugu jirta adiga xisbigaaga dee wuu ka faaidaysanaya laakiin guud ahaan waxaan arkaa in dadku ay ka gaabsadeen hoostaga maamulka somaliland arrinkaas oo ay u arkeen wax wanaagsan waxaanu leenahay si fiican uga hadla soona dhaweeya manhajkuna waa manhajkiinii taariikhdana dee waa la ogyahay tii wanaagsan iyo tii xunba ninkii soo matalanka adoonkaa ka qayb gala ee jabhadda snm ku jiray de waa la odhan karaa ninkaas waa nin geesi oo maaragtay berigii cadonka shacabka nagala qayb galay laakiin in lagu tilmaamo mujaahid oo kale in la yidhaaho maaragtay nacab buu baabiyey de waxaan u malaynaya anigu inayn wax macnaa samaynayn si kale dadka soomaaliyeed haddaan u baydho dhinaca axmed axmedow maadaama aan sidaynu la socono maamulka somalilan uu si awoodla ula wareegay maamulka gacan ku-haynta gobolka sool oo dhan iyo nawaaxigiisa maxaa ka hor istaagayaad is leedahay maaragtay inay manhajkay doonaan ku dhigaan meesha waa xusen waa su-aal aada u wanaagsan wey runtii waa jirtaa inay maanta maaragtay asxaanood maamulka somaliland dankoodii matalan joogo laakiin waxa weeye arrin baa muhiima horta dadka inay fahmaan horta maamulka somaliland meesha kuma iman rabitaanka dadweynaha ee wuxuu ku yimi shacabka dhulkaa u dhashay bas baa qoorta iskaga maray baskaasina wuxuu ahaa puntland dadkuna waxay ku fekerayeen sidii uun mar maskaa qoorta isaga maray mar una isaga tuuri lahaayeen marka tani fursad bay noqotay maaragtay ay siyaadan ka faa'iidaysta laakiin micnaheedu ma aha inay rabeen maamulka somaliland ama inay ka tirsan yihiin ama inay hadda iyo wax ka dambeeya diyaar u yihiin sidaasuu ku yimi waana maaragtay wax maaragtay iska yaryaroo maaragtay khilaafaad dadka dhexdiisa iska jira insha allah khilaafaadkaasina waa waa dhammaanaya mar dhow sidaa daraaddeed ma noqon doonto macnaha kolleyba aniga siday igula muuqato in hadda maaragtay sida uu maamulka somaliland uu dhulkaa ku yimi oogi doono haddii ay noqoto maaragtay yani dee dad soomaaliyeed inay isu yimaadaan oo soomaalima kala maarantee gaar ahaan dadka gobolada waqooyi dad maaragtay xudid iyo maaragtay ehelnimo iyo wax waliba ka dhexeeyaan weeye haddii ay noqoto maaragtay in maaragtay wax la isugu yimaado oo ay dadku maaragtay hadda wixii ka dambeeya ay ka wada hadlaan oo wax isku abkartaan oo dee soomaalinimo ana ila wax kale oo gaara oo iyagu maarata soomaalinimada kaga duwan yahay ma jirto waa wax suuragala oo de marka maaragtay waxbarasho maaragtay guud oo maaragtay ama manhaj guud iyo wala maxaa lamid oo laisku afkarto haddii la dhulkao laga dhigo waa gaar laakiin taariikh maaragtay meel maamula iyo urur ama jabhad gaar ay samaysteen dadku ma aqbali doonaan mana wax ka soconayaan inay yihiin ise wax dee guud ahaan oo soomaalinimo iyo manaaxijta moodib loo qoro dee waa suuragal siyaasaduhuna dee mar walba isbedelayaan oo maaragtay dadka haddii maaragtay wax gaara ay maaragtay dhex maraan waxyaabaha qaarkood la isku afkarto waa suuragal in arrimahaas maaragtay laiska soo dhawaado laakiin kulley hadda meesha la kala taagan yahay waa kaaf iyo kala dheero laba xusquseeya maaha marka ciidamada somaliland ee jooga meesha oo ku yi taageerada dad ka mida dadka deegaanka maaha wax maaragtay in badan maaragtay raad badan dhulka kusii yeelan doona waa wax maaragtay oo muuqato wakti gaaban oo siyaasadeed ay sababtay sidaasayna maaragtay waxaan umalanaya inay darmi doonto marka taariikhdaas maaragtay xigtaas ku salaysan snm iyo wax la xidhiidha malayn maayo dadka hadda shacabka dhulkaa deganin jamaal manhaj nooceeya horta marka horeba lagu dhigaa goboladan s s c iyo soomaaliya inteeda kale waxaan kaloo ku weydiinayaa manhajkan maadaama laga saaray taariikhdii s n m ma laga yaabaa inuu ka hirgalo ama wasaaradda waxbarashada ee somaliland manhajka ay soo daabacday inuu ka hirgalo goboladan s s c xuseen waa laba su-aalooda wanaagsan hore haddaan ku horeeyo manhajka ogaalkay laga dhigo lada soomaaliya marka laga reebo somaliland waa waa manhajkii hore ee dowladda dhexe ee burburtay ay dejisay sidaan marka horeba wareysiga hore aan ku siiyey inkasta oo usladu boqol kiiba konton ama boqol kiiba lixdan ay yihiin kuwa gaarka loo leeyahay kuwaasoo manhajadooda ay ay meelo kala duwan laga soo yey sida wadamada carabta oo aynu aada isugu xidhannahay iyo wadamada hadda soomaalidu ay ku badan tahay iyo north america kuwaasna waa kuwa gaar loo leeyahay oo man la waafajiyey manhajka dalalka maaragtay soomalidu ku kala nooshahay laakiin guud ahaan iskuuladii dhexe ee dawladdii dhexe ka burburtay oo iminka ay gacanta ku hayaan maamulada ka dhisan gobolada sida puntland oo gobolada kale ee koonfurta soomaaliya wax iska bedelay ma jiraan hore haddii aan su-aasha labaad u gudbo ee ahayd aada weydiisa ee ahayd mar haddiiba laga saaray ayaalihii saabsanaa taariikhda s n m manhajka cusubnada sideedaad ee maamulka somaliland ma laga yaabaa in lagu dhigo ama uu ku hirgalo lada s s t taa waxaan u arkaa anigoo xagga siyaasadda dee kolley laakiin bal horta waxaa ka horeysa barashadu waa waxa ugu hooseeya horta ay dadku ka wada hadlaan loomana baahnaba dee in dib looga hadlo oo manhajkii soomaaliya horta waaba waaba degsan yihi in wax lagu kordhiyo de marba amedna lagu samay cusub ee wanaaga lagu dara mooyaane waxaan qabaa goboladaasi inay taa iminka ay haystaan ay ku faraxsan yihiin haddiise ay noqoto in maaragtay mawqifka gooniysutaaga somaliland ay wax iska bedelaan oo maamulka somaliland ay markaa aqbalaan in ay kamaan ama ay kusoo noqdaan dawladdii soomaaliya inay wax la yeeshaan dabcan markaa dee waxay noqonaysaa dad wada halgaa oo sidii berigii horeba dee ay gobollada waqooyi u jireen wax loo wada doonan jiray hadday noqon lahayd masiir siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid shaba in markaa dee iyadoo gacanta lays haysto dee xamar maaragtay ama meesha kale ee masiirka soomaaliya lagaga wada hadlayo iyadoo lais dhinac fadhiyo dee laleeyahay wax iyagii waxbarasho ha noqdo ama siyaasad ha noqdo ama dhaqaale ha noqdo dee halka noo dhiga horta marka hore gobollada waqooyi waa inay wax isku afkartaa laakiin iminka gobollada waqooyi dee waa waxba iskuguma jiraan somaliland maamulka inta aaminsani waa in dee ay iyaga u gaar tahay oo soomaaliya inteedii kale waa ka go-on inta kale ee goboladan barina waxa weeye gaar ahaan sool iyo sanaag iyo cayn dee waa dad le kuma jirno anagu oo soomaaliya ka goy mayno marka hore horta labadaa waa in la iswaafajiyo marka dadku marka ay arrinkaa horta ay meel isla dhigaan wixii kale waa imanayaan ee horumara ee waxbarashaa laakiin waxaan anigu tala ahaan usoo jeedinayaa ummadda soomaaliyeedna usoo jeedinaya gaar ahaan inaha ku dhaqan gobollada waqooyi gaar ahaan inta aaminsan gooni istaaga somaliland inay arrinkaa ka noqdaan oo tala hor la isugu noqdaan oo waxa lagu waayey qarannimo soomaaliyeed iyo soomaalinimo lagu heli maayo qoqob gobollo kala googo-a inaynu arrinkaa ka korno lix iyo toban sannadood ba hadda soomaaliya dawladeedu ahayd maalinba maalinta ka dambisana dadka ayaa in laisu tanaasulo oo sidaa imika manhajka taariikhda cusub ee hadda bilaabantay iminka waa lagu waa intaas oo looga sii dhawaado oo maaragtay anigoo aada usoo ugu ammaanaya maamulka somaliland sida ay u sameeyeen ma ay u hirgeliyeen hay-adihii dastuurigaha iyo kala dambeyntii waa wax lagu ammaano oo aan marna la dafiri karayn maamul wanaagga ay la yimaadeen laakiin de waxa weeye maamulkii waxaa la yidhi xadiis nebiya wuxuu sheegayaa in la yidhi waxaad naftaada la jeceshahay walaalkaana la jeclo waxaan usoo jeedinayaa maamulka somaliland iyo dadweynaha gobollada waqooyi ee aaminsan goonistaaga somaliland in ay la wadaagaan oo ay dadka soomaaliyeed ee iminka dhibaatadu haysto ee iminka waxay ka gudbeen weli ku guda jiraan la wadaagaan maamul wanaagga oo u tagaan oo niyadda u furaan oo qalbiga u furaan oo u tagaan oo soomaaliya ma kala goyi karto oo sagaalo sagaalo laba kunoo la kala qala ma leh laba nin oo walaal ah ma kala goyi karaan inay walaalahooda u tagaan oo waxay xaqa uleeyihiin ka doontaan oo maaragtay qalbi wanaagsan iyo nacaybkan iyo ay iska daayaan goboladan iminka hadda shaqaaqada ku taagan tahay gobolada hadda labadan laascaanood ee hadda maamulku la wareegay dee sidaa uu axmed sheegay rabitaan shacab kuma iman waa uun maaragtay shaksiyaad iyo siyaasad unbaa meesha waxan ay ku yimaadeen waxaanu leenahay anigu waxaan qabaa in ahaanba joogitaanka ciidanka goboladaasi ay tahay wax wax weyn u dhimaya geedi socodka iyo nabadgelyada ay gaadhay maamulka somaliland dadkana sii kala fogeynaya waxaan leenahay muranka laascaanood waa muran u dhexeeya qaar ka mid a jilibada dhulbahante ee degan gobolka sool ana sidii dhaqanka u ahaan jirtay gobolada waqooyi in mar haddii meel ay dagaal ka dhaco oo laba qabiil ama ama ay isdilaan ama xagga siyaasadda iskaga hor yimaadaan dee waxaa dhexdhexaadin jiray waa gobolada ku dhegan oo isu soo dhaweyn jiray oo wax kala siin jiray marka waxaan ka codsanaynaa intii maamulka somaliland uu sii kala fogeyn lahaa mujtamaca ku nool gobolada in uu isu soo dhaweeyo oo markaa la isu soo dhaweeyo ee uu heshiisiyana kabacdina looga gudbo in bal laysku waafajiyo fikrada oo haddii lagu heshiiyana la wada qaato haddii lagu heshiin waayo fikirka goonistaagga iyo iyo fikirka federalismka in markaa lagu kala tago oo markaa gobolada waqooyi inta aaminsan goonistaagga somaliland hadday qancin waayaan inta kale ee gobolada waqooyi degtaa oo ay ku qancin waayaan goonistaagooda dee in laysu faatixeeyo oo laysu duceeyo oo xidhiidhkii soo jireenkaha ee wada dhalashada iyo walaaltinimadu ay meesheedu joogaan oo weliba maaragtay haddii xuduud ay jireen xuduudihii dee si wanaagsan loo kala qorto oo sidaa sar by sar loo wada noolaado oo sidaa jabuuti soomaalida inteeda kale loo noolaado laakiin waxaan umalanayaa inaan iminka ciidana iskhasbi karayn waxa soomaaliya maamulada ka jiraana maanta waxay ku wada dhisan yihiin qabaa-il qabaa-ilna dee waa ka halkaa ina dhigo shaqayn maayo waxaan anigu kusoo gabagabay hadalkayga ilaahay ummadda soomaaliyeed qulubteedan ha isu ro hana isu soo dhaweeyo wanaaggana allah ha tuso iimaankana allah ha usoo celiyo dadku iimaankii baa ka tegay dadkii intayd xishoodkii baa ka tegay kelintii baa ka tagtay wixii laysu aabaa meeshii ka baxday ummadda soomaaliyeed in ilaahay qulubteeda isu soo jeediyo laga badan yahay dhulkeena iyo dhulkeenana ilaahay isu furo dawlad khayr qabta oo dhexe oo aynu wadaagno oo qofna aan lagu dulminno in ilaahayna siiyo saasaan kusoo gabaynayaa xuseen anigu dooda dhinacayga daan axmed haddii axmed wax u hadhayna dee waka haddaba dhegaystayaasheeda qiimaha iyo qaayaha lahow doodan qaybteedii koowaad maanta halka ayay inoo taagnaan doontaa qaybaha soo socdana insha allah waanu idiin soo dayn doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo
maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii rasuulna kala miirtay ee macnaysay maarkii rasuulna waa misbaaxii kaahiisu maarka umacayne mugdigii ka maydhay waa misbaaxii kaahiisu maarka umacayne mugdigii ka maydhay murtida ruux aqoontiisa baro lagama maarmurtida ruux aqoontiisa baro lagama maaye ka mogaanin taariikhda macan leeyahay ka mogaanin taariikhda macan leeyahay
ha moogaanin dhegayste ceegaaga dotcom had iyo goor wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhammaantiin